بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qاla الإmam الbخhariي رaحimh الlه taعaalى bsm الlh الرحmn الرaحيم kitaabu النfqاat nafaqaadkii ayuu u kitaab yahay axkaamteeda markii uu ka soo baxay kitaabu nikaax iyo kitaabu طalaaq waxyaalo marka nikaaxu uu laasimsanayo ama ou sabab u yahay ayay nafaqaadku ka mid yihiin nafaqadu saddex sababood unbaa keento nasab iyo milki iyo nikaax nasabka nafaqada waalidka haddii uu mucsir yahay iyo nafaqada ilmaha waxaasoo dhan marka waxay ku imaanayaan waa nasab ayay ku waajibaysaa nafaqada zawjada ama xaaskana nikaaxaa sabab u ah nafaqada xoolaha iyo addoomaha qofka uu leeyahay iyana way waajibayaan waxayna ku waajibayaan milkiga uu leeyahay waxaas xoolahaasi saddexdaas sabab ayaa nafaqada waajibiso marka nikaaxii maadaama uu ka soo baxay ayuu sabab maadaama uu yahay ayuu halkan ugu xusay marka axkaam bayna nafaqaadku ay leedahay axkaamtaas uu marka kitaabkan uga warama qaala kitaabu nafaqaati wa fadli nafaqati nafaqadii fadligeeda ay u kitaab yahay caddayntiisa cala alahli ehelka la nafaqeeyo wa qowli اllaahi caza wajala iyo alla qowlkiisa wayas'aluunaka maada yunfiquun waxay ku su-aalayaan waxa ay bixinayaan qul ilcafwa qul waxaad tidhaahdaa alcafwa anfiqu lcafwa waxaad bixisaan wixii maalkiina dheeraadka ah baahidiinna wixii baahidiinna ka badan sadaqa iyo bixin iyo ku sameeya qul ilcafwu iyadana waa la akhriyey abuu camar ayaa akhriyey ibnulcalaa macniyadana huwa alcafwu yay ka dhigan tahay kadalika yubayinu اllahu lakum اlآaayaati lacalakum tatafakaruuna fi اdunya wاlآakhira wa qaala alxasanu alcafwu alfadlu weeyaan waa dheeraadka qaala xadaثana aadamu bnu abi iyaas qaala xadaثana shucbaة can cadiy bni haabitin qaala samictu cabdاllahi bna yaziid alansaariya can abi mascuudin can abi mascuudin اlansaariyi faqultu waxaanu yihi abuu mascuud can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama faqultu waxaan ihi shucbaa dhahayo ayb faqultu waxaan idhi can الnabiyi miyuu ka warinayaa abuu mascuud mise faqaala cadiy bni haabit baa marka wuxuu yihi can الnabiyi buu ka warinaya qaala idaa anfaqa almuslimu qofka muslimkaa haddii uu bixiyo nafaqatan nafaqo calaa ahlihi reerkiisa uu ku nafaqeynayo uu yacnii ku bixiyo nafaqeeyo wa huwa yaxtasibuhaa isaga oo ajar tirsanayo kaanat lahu sadaqatan sadaqo ayay nafaqadaasi u ahaanaysaa ixtisaabkana marka waxaa laga wadaa in loo qasdo ajar waxaa in laga raadsado alqasdu ilaa dalabi اlajri mar haddaad ajri ka rabto shayga ixtisaab waa la timid waxaana laga qaadanayaa marka xadiidka ajarku camal inaanu ku xasilaynin keliya eh niyo inuu u baahan yahay marka ajriga uu xasilayo ayb wayustafaadu minhu ana alajra laa yaxsulu biاlcamali ilaa maqruunan binniyati camal keligiis ajar kuma imaadee waa inay niyo la socoto ayb maadaama nafaqadii ehelka xaaska iyo ilmaha ay waajib tahay ayaa laga yaabaa dadka qaar inay u maleeyaan war shaygan awalba waajibuu kugu ahaaye inuunanba ajar iyo aakhira iyo waxba ku xasuusanin marka waxaa la rabaa qofka isagoo waajib haddana gudanayo lagu leeyahay in haddana ajri uu niyeysto inuu ka helaayo hadduu sidaa yeelo ajar buu ka helaa iyadoo waajibkiina uu ka baxay mas-uuliyaddii ayaa haddana ajar uu kasii helayaa xadiidkuna marka macnahaas ayuu tilmaamay ayb qaala xadaثanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaثanii maaliku can abi الzinaad abuzinaad magaciisa cabdullaahi bnu dakwaan ayaa la yidhaahdaa can اlأcraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal qaala allahu alla waxa uu yidhi anfiq war waxbixi oo nafaqey ya bna aadam bani aadamow unfiq calayka korkaagan nafaqaynayaay anfiq bixi ya bna aadam bani aadamow unfiq nafaqeeye calayka adiga korkaaga adaa wax ku siinaya markaa midda hore marka anfiq waaye waa ficil amar amarka marka afcala ka baxaayo ficligiisa amar wuxuu noqonayaa afcil afcil anfiq waa isku wasini unfiqdaanna marka waxay tahay waa jawaabu shardi oo majzuum ahoo ficil mudaaric waay marka ficilka mudaaric ee rubaaciga maadigiisu uu rubaaciga yahay waa la godi jiray xarfu mudaaracada anfaqa yunfiqu waay marka unfiqu hamsadii buu ka bixiy oo mutakalim ayb anfiq bixi oo nafaqeeya bna aadam unfiq ku nafaqeeye calayka korkaaga adaa wax ku siinaya nafaqada lagugu leeyahay iska bixi qaala xadaanaa yaxya bnu qazaca qaala xadaanaa maliku can hawr bni zaydi can abi اlgayth can abi hurayrata qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam assaaci calى اlarmalati assaaci midka u socdo oo u rooraayo inuu kaalmeeyo cala alarmalati garoobaha waalmiskiini iyo miskiinka inuu gacan qabto kalmujaahidi oo kale u dhigmaa mid jihaad ku jiro fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayo aw ilqaa'imi ama mid taagan alleyla habeenkii mid taagan ayuu la mid yahay assaa'imi nahaara maalinkii sooman qof maalinna sooman habeenna salaatuleyl u taagan ayuu la mid yahay ninka naagaha garoobada iyo masaakiinta iyo u taagan kaalmadooda ayb alqaa'imi leyla alqaa'imi leyli alqaa'imi alqaa'imi leylu intaba waa bannaan tahay ayb waa xasan ilwajhi iyo kale waa sifa mushabaha camal ayb macnaha marka xadiidku waxau yahay assaaci aladi yadhabu wayaji-u fii taxsiili maa yanfacu larmala naagta garoobkeen nin ka lahayn midka u socdo oo sii socdo soo socdo oo ixsaanfalkeeda xadiidkan baabka meesha uu ka daboolayo ka mudaabaqeynayna waxay tahay min jihati imkaani itisaafi اlahli ay alaqaaribi bisifatayni waxaa laga yaabaa marka ilmaha iyo naagta iyo iyo qaraabadaadu inay ku sifoobaan labadan sifo mid ka mid a inay qaraabana kula yihiin masaakiin yihiinna waa dhici karta soo maaha waxaa dhici karta inay qaraabana tahay garoobna ay noqoto gabadhaadiioo maalan lasoo furay waxna aan haysanin waxinaa siisa wax adiga ayb ehelna waa tahay sifadii marka garoobnimada ama masaakiinnimada way yeelo karaan ayb ومطaaبqة الxadيiث للترجمة min جiهaةi إمkاn اتصاaف الأhل أy الأqاaرب bالصفتayn الmadkuرatayn faإda habta hda الfضل لman ينfiq عlى man laysa lah بqarيb miman اتصف bالوصفayn faاlmunfiq عlى الmتصف أwlى marka wxuu leeyahay haddii uu sugan yahay fadliga ku jiro qof aan qaraabadiisa ahayn oo ama garoob ah ama miskiina haddii ajar laga helaayo ehelkiisuu kama sii owleysna marka ehelkiisii baa kasii owleysnaanaya xadiidka marka macnahaasuu tarjamadan imaamu lbukhaari ugu keenay qaala xadaanaa mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa athawriyu can sacdi bni ibraahiima can caamir bni sacdin can sacdin waa sacd bn abi waqaas radia allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yacuudunii inuu ibooqanaayo oo isoo booqanaayo wa ana mariidun anoo jiran bimakata maka aan ku jiraday igu soo booqanayo faqultu waxaan idhi lii maalun maal ayaan leeyahay uusii bimaalii kullihi maalkayga dhammaantiis ma dardaarmaa qaala laa maya buu yidhi qultu fashadru nus ma dardaarmaa qaala laa may buu yidhi qultu fathuluthu saddex meeloodoo meel ma dardaarmaa qaala waxa uu yidhi athuluthu wathuluthu kathiir yacni athuluthu thuluth yakfii waa kugu filan yahay wathuluthu thuluthka laftirkiisana kahiirun aad buu u badan yahay marka in laga hoos maraa fiican kitaabulwasaaya baan kusoo marnay an tadaca inaad ka tagto warahataka dadka ku dhexlaayo agniyaa-a iyagoo wax haysto ayaa khayrun khayr badan min an tadacahum inaad ka tagta ka khayr badan caalatan iyagoo fuqara ah yatakafafuuna annaasa dadka baryayaan fii aydihim gacmahooda dadka ay ku baryayaan inaad iyagoo wax haysto dadka ka deeqtoon ka tagtaa ka wanaagsan inaad ka tegto dadka adiga ku dhexlayo dadka baryayo wamahmaa anfaqta wamahmaa mar kasto ama si kastood anfaqta aada wax u nafaqayso fa huwa laka sadaqa sadaquu kuu yahay xataa luqmata luqmadda xataa tarfacuhaa aada kor yeelaysid fi mra'atika naagtaada afkeeda aada u kor yeelaysid yacnii biilka aada naagtaada siinayso iyo shayga aada naagtaada cunsiinayso oo adiga aada soo shaqaynayso ajar baa ka helaysaa walacala allaha alla wuxuu mudan yahay yarfacuka inuu ku kor yeelo yantaficu bika naasun dad ay kugu intifaacsadaan wa yudaru bika lagugu dhibo adiga sababtaada aakharuuna kuwo kaloo xunxun yacnii si cadow inaad noolaataa laga yaabaa oo dadna aada anfacdo kuwana ay kugu dhibtoodaan saasayna noqotay nacam sacad waqti dheerow noolaa konton iyo xoogaagiibuu dhintay meelahaas maxalushaahidka wuxuu yahay an tadaca warahataka xataa luqmata tarfacuhaa fii fi mra'atika yacnii luqmadda aada xaaskaaga afkeeda gelinaysid xataa in ajar laga helayo marka nafaqadii waajibka ahayd ayaa ajar ka heli haddii aada niyeysato ayb ayb baabu wujuubi nafaqati cala alahli waalciyaal baabu bayaani wujuubi nafaqati nafaqadii waajibnimadeeda caddayntiisiiba u baab yahay cala alahli la nafaqeeyo ehelkii iyo walciyaali iyo ciyaalka ciyaal waxaa la yidhaha wixii qof dhibaato u qabo marka nafsadaada ciyaal waayo xataa culummada saasay dhahayaan leanna baahi bay qabtaa waxbay u baahan tahay ilmuhu sidoo kale waa ciyaal baahi bay qabaan wahaakada naagtu sidoo kale ayb marka waa min caطfi اlcaam calى اlkhaas marka ayb dee sidaa ciyaalku uu caam yahay cid kastoo baahi cid u qabtaba ay tahay waa min caطfi اlcaam calى اlkhaas caam ayaa waxaa lagu cadfay khaas ayb qala xadaثanaa cmar bnu xafsin wahuwa cmar bnu xafs bn giyaath qala xadaثanaa abi wahuwa xafs bnu giyaath alqaadi qala xadaثana اlأcmash qaala xadaثanaa abu صaalix wahuwa الsamaan aw الzayaat labadaba waa la dhahaa qaala xadaثanii abu hurayrata radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuxuu yihi afdal الsadaqati sadaqo midda ugu fadli badan maa taraka waa wixii ka tago hinan deeqtoonaan maa taraka hinan deeqtoonaan wixii ka taga marka macnaheedu waxay tahay adiga baahidaada wixii kasoo haran waay leanna baahidaadii haddaad sadaqo ku bixiso dadkii baad dhibaysa umaamul oo adiga aada masruufka kaa rabay walyadu lculyaa gacanta saraysaana khayrun waa ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hoose gacanta sarraysana waa midda wax dhiibaysa ama hoos ha jirto ama kor ha jirto leanna xadiid baa wuxuu leeyahy alyadu alculyaa hiya almucطiyatu walyadu suflaa hiya alaakhidatu wabda biman tacuulu wabda ka bilow biman tacuulu cidda aada adiga biilayso ood nafaqaynayso taquulu ayb taquulu waxaa leedahay yani taquulu waxay leedahay almar'atu naagtii waxay dhehaysaa imaa an tudcimanii inaad iquudiso wa imaa an tudalliqanii ama ifur naagtii baa waxay ku leedahay war wax isii ama ifur leanna aday ku xayiran tahay naagti meeshaa marka culimmadu waxay ka qaateen ninku haddii naagta uu biil sii waayo inay dalban karto fasakh oo qaadigiina marka uu kaga fasakhaayo macnahaas ayb xanafiyadaa waxay leeyihiin ma ma dalba karto waana inay ku sabartaa saasay dhahayaan xadiidkan daahirkiisa marka war wax iquudi ama ifur marka waa sabab furiin lagu dalbo kara wa ninku hadduu mucsir ou noqdo oo uu biilkiiba awoodi waayo ayib wa imaa an tudal ayib wayaquulu lcabdu addoonkii wuxuu dhahayaa adcimnii war iquudi wastacmilnii igu shaqayso aan kuu shaqeeya waxaan cuno isii ayb iyadana marka addoonka inuu leeyahay nafaqo waajib abaa meesha ka muuqato wayaquulu libnu cunugiina wuxuu dhahayaa la dhalay adcimnii iquudi ilaa man tadacunii yaa igaga tegaysaa cunugii aada dhashay ayb ilaa man tadacunii yaa igu dhaafaysaa ood igaga tegaysaa meeshaana culamada waxay ka qaateen ilmaha yaryar haddii uu xirfad leeyahay intuu weynaado xoogaa markuu soo qaangaaro haddii xirfad uu leeyahay uu shaqayso karo ee waalidka laguma laha nafaqadiisa markaas xirfadiisaasu ku shaqaysana leanna xadiidkay ka muuqataayo ilaa man tadacunii yaa igaga tegay aniga hadduu xirfad leeyahay adde xirfadaa looga tegey haddii uu xirfad leeyahay ama uu shaqayso karo xirfadiisaa looga tegey ayb meeshaasna marka saa waa ka qaataan ilaa faqaaluu yaa abaa hurayra abuu hurayrow samicta hada min rasuuli اllahi sal ll ly slam nebiga miyaad ka maqashay xadiidkan qaala waxa uu yihi laa maya hada min kiisi abi hurayra abi hurayra yacni yaa jeebkiisa k ka keenay ayb ayb sidaasuu marka halkan uu leeyahay ayb ayb xadiidku marka riwaaya riwaayadan buu haddana keenaya ayb ta kale aan fiirina ayb qaala xadaثanaa saciid bnu cufayr qaala xadaثani اleyثu qaala xadaثanii cabdالraحman qaala xadaثanii cabdالرaحman bnu khaalid bni musaafiri can ibni shihaab can ibni اlmusayab can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal khayru sadaqati maa kaana can dahri ginan wabda biman tacuul sadaqa waxaa ugu khayr badan wixii qofka deeqtoonidiisa ka soo harto oo markuu wixii biilkiisa qaato wixii dheeraadkaa wabda ka bilow biman tacuulu dadka aada nafaqaynayso ayb ayb wuxuu leeyahay wancaqada alijmaacu cala alwujuubi naagta yani nafaqadeedu inay waajib tahay ijmaacu ku guntamay laakiin ikhtalafuu fii taqdiiriha laakiin waxaa laysku khilaafay naagta biil inay leedahay oo waajib ah waa aragnay laakiin biilkaasi ma qadaran yahay mase ma qadarna laba qowl waay marka jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin biilkaasi ma qadarna waa wixii ku filan un waa biil inuu bixiyo calaa qadri اlkifaayati waxa ku filan ayb kaas waa mid imaamu shaafici laakiin isaga wuxuu qabaa inay qadaran tahay wuxuu leeyahay naagta ninku hadduu xoola waxaana lagu qadarayaa ninka gacantiisa haddii uu nin waxhaysto yahay laba koombo oo badan ah ayaa laga rabaa haddii uu yahay nin dhexdhexaada koombo iyo bar mucsir haddii uu yahay oo nin iska faqiira uu yahayna hal koombo ayay naagtu ku leedahay markaas imaamu shaafici isaga sidaasuu qadaraa kutubta fiqigana dabcan sidaasay dhigayaan laakiin jumhuuru lculamaa waxay yidhaahdeen wixii iyada ku filan waqtigu isku mid maaha dadku isku mid maaha meel wixii laga cunaan meel kale laga cunin markaas uun in iyada wixii ku filan xadiidka abu sufyaan qisadiisana saasaan arki doonaa khudii min maalihi abu sufyaan maalkiisa waxaa ka qaadataa buu yidhi maa yakfiiki wa waladiki bilmacruufi wax adiga kugu filan iyo ilmahaaga si la yaqaano si la yaqaano marka maxay tahay waa kifaayadii wax kaafi oo ku filan ayaa laga rabaa ayb marka culamada shaaficiyada qaar ka mid a xataa ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo iyagu weliba waxay ku tageen inaynan qadarnayn oo jumhuurkay masaladaas ku waafaqeen ayb ibnu xajarna wuxuu yihi wاraajixu min xayثu اdaliilu ana اlwaajiba اlkifaayatu waajibku waa kifaayada walaa siyamaa waqad naqla bacdu اlأmati اlijmaca اlficliya في زمن الصحاaبة والتاaبعين على ذلكa وlaa يقفd عan أحadi minهم khilaaفhu wuxuu leeyahay iجmاaع ficli abaa jiro asxaabta nin walba xaaskiisa wixii ku filanoo sii jira bes koomba xadidan iyo koomba iyo bar iyo laba koomba iyo ma jirin iجmaacaas ficliga ah oo wax ku khilaafa wax khilaafayna aanay jirin ayaa ku filan oo masalada daliil u noqonayo وqاala بن الmنdir iبn الmنdir waxaa kaluu yidhi اkتلفa في نفqة maن blغa min الأwlaadi walaa maala lahu walaa kasba waxaa laysku khilaafay buu yihi ilmaha hadday qaan gaaraan kasabna ounan haysanin shaqo lacagna ounan haysanin biilkooda ka waran faأwjabat طaaئfaة النفqata daa'ifo culammada ka mida way waajibiyeen lijamiici اlأwlaadi ilmaha oo dhan aطfaalan kaanuu aw baaligiina inaahan wadukraanan wiilal iyo gabdho qaangaar iyo kuwa aan qaangaarinba idaa lam yakun lahum amwaalun maal haddaynan haysanin yastaqnuuna biha ay ku deeqtoomaan wadahaba aljumhuuru culimada badankoodna waxay ku tageen ilaa ana alwaajiba an yunfiqa calayhim xataa yabluga adakaru aw tatazawaja alunhaa jumhuurku waxay ku tageen wiilashu ilaa ay ka qaangaarayaan gabdhuhuna ilaa ay ka guursanayaan uma laa nafaqata cala alabi aabbaha nafaqa laguma laha kadib ilaa in kaanuu zamnaa dad oo naafo ah inay yihiin maaha cunugu hadduu naafo yahay oo jiis uu yahay shaqayso karin waa u baahan yahay dabcan nafaqadiisu waa waajib fain kaanat lahum amwaalun hadday maalyaal ay haystaan ilmuhuna falaa wujuuba cala alabi aabbaha wax ku waajibaayo ma leh walxaqa shaaficiyu walad alwaladi wain safala bilwaladi fii dalika imaamu shaafici ilmaha nafaqay kaa rabaan marka la leeyahay ilmahaaga ilmahoodana sidoo kale wey lanna waa walad isaga waa walad cunugaaga cunuga ou dhalo biilow kugu leeyahay hadaad adigu haysato isaguna oona waxba haysanin ilmahaagiiba waa inaa wax siiso aabihiis oo kale unbaa tahay hadday wiilkaaga ou dhalay ama gabadhaadu ay dhashay ayb ayb meesha abu hurayra uu leeyahay haadaa min kiisi abi hurayra xaasilku waxaa weeyaan ishaarat ilaa anahu min istinbaatihi mima fahimahu min alxadiidi اlmarfuuci maca alwaaqic yani hadalkii dambe waay ayb taquulu اlmarأaةu ima an tudcimanii waima an tudaliqanii wayaquulu اlcabdu adcimnii wاstacmilnii wayaquulu اlibnu adcimnii ilaa man tadacunii warkaas abu hurayra isagaa ka istinbaaday wabda biman tacuul ayuu ka istinbaaday marka minkiisi abi hurayra waa inta dambe inta horeeda isagaaba qaala rasuulullahi yidhi sala اllahu calayhi wasalam ayb masaaishaas marka aan tilmaanayna xadiidku waa kuji waa waa ku jiraan naagaha marka in loo haysto in la dhibo un maaha oo aayadda allah wuxuu leeyahay walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu naagihii ha haysanina dhibtan iyo dhibid darteed ha u haysanina waxay ku soo degtay dabcan dadka inta naagaha guur furo haddana soo celiya markay wax yar ka dhiman tahay ciddadooda oo u soo celinayo inay dhibaan unbis aayaddu saas sababa nusuulkeeda ha ahaado laakiin waxaa soo gelaayo ninka wax haysto naagtiisana aan waxba siinaynin oo quudkii ku ciriirinayo nafaqada waxaa ku daran oo kale oo la jiro dhar kiswa ayaa la yidhaha kiswana way leedahay dhar dharku isaguna waa bilmacruuf dhulku isku mid maa dhulna waa kulayl dhul waa qabow hal meel un lagama soo qabo karo dharkana markaa ninkii meel qabow waa ku nool xilliga qabowga naagtu dhar qabowlaga qabowga laga gashtay u baahanay ninkaa laga rabaa inuu u gado ayb wahaakada ayb waxaa kaloo laga qaatay xadiidkan wاstudila liljumhuuri ayضa biاlqiyaasi qiyaas ahaan calى الraqiiqi wاlxayawaani naagtii waxaa la yihi waa isfasak waa dalbo kartaa haddii ninkeedii ounan biil siinaynin mas'aladaa waxaa laga qiyaastay addoomaha iyo xayawaanada faina man acsara biاlinfaaqi calayhi ujbira calaa beycihi itifaaqan ninku xoolou leeyahay xoolihii masruufkoodii iyo waxsiintoodii ayuu ma haysto nin faqiirow noqday gab baa laleeyahay xoolahan suuqa geehi qaadigaa marka qasbaya qaaliga nacam waa la raadinaa waa lasoo eede waa waxaa haddii lagu soo eedeeyo xoolaha nafay leeyihiin iska xirnaan maayaan nacam ama waa gadaysaa ama waa waa waa nafaqeynay nacam ilaa nafay qabaan iyagay nacam dad badanoo marka dameeraha dhibaayo yacni qaadi sharciyay u baahnaa lahayn oo ayaga qasba yacni ama dameerka inuu iska gado ama inuu sidaan si dhaanto uu yeelo leanna nafow qabaa ayb baabu xabsi rajuli quuta sanatin calaa ahlihi ninka inuu dhigto meel sanad wixii uu cuni lahaa ehelkiisana uu u dhiga meel taas caddaynteediibu u baab yahay wa kayfa nafaqaatu lciyaal ilmaha nafaqadoodu say ahaanaysaa waa tarjamo oo laba rukni ka kooban wey rukniga koowaad marka qofku maal ma dhiga karaa meel badar iyo wax intuu soo qaato sanad wixii uu cuni lahay meel bakaar iyo wax maku duuga karaa ayb arrintaasuu rabaa inuu ka hadlo wa kayfa nafaqaat اlciyaal qaala xadaanii moxamed bnu salaam qaala akhbaranaa wakiicu can ibni cuyaynata qaala qaala lii macmaru qaala lihawriyu hawri wuxuu igu yidhi hal samicta fi rajuli ma maqashay qofka yajmacu liahlihi ehelkiisa u dhigaayo u ururinaayo quuta sanatihim sanadkooda wixii ay cuni lahaayeen ow bacdi sanati ama sanadka qeyb ka mid a sanadda qaala macmarun macmar wuxuu yihi falam yaxdurnii hadda ma xasuusto masaladaas yani hadda maqalkeeda ma hadda ma haayo iguma soo dhacsana uma dakartu xadiidan ayaan u sheegay xadaanaahu bnu shihaab aلzuhriyu can malik bni ws can cumara radia allahu canhu ana nabiya sal l slam nebiga kaana yabiicu wuxuu gadaayey nakla bani nadiir reer bani nadiir yahuudi bani nadiir ee timirtoodii ayuu gadaayey wayaxbisu liahlihi quuta sanatihim ehelkiisana wuxuu meel uga dhigaayey sanad waxay cuni lahaayeen waxaa laga qaadan arrintaas inaynan ka hor imaaneynin tawakulka ilaahay oo la tala saarto ma ka hor imaanayso qofku inuu quudkiisii meel dhigto oo uu ehelkiisii lix bil saddex bil sanad waxay cuni lahaayeen inuu meel u dhigo ayb xadiidkana meeshaanu ka waafaqaa tarjamada qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanii leytu qaala xadaanii cuqayl can ibni shihaabi qaala akhbaranii malik bnu ws bni اlxadahaan wakaana moxamed bnu jubayr bni muطcim dakara lii wuxuu ii sheegay dikran qiso min xadiidiibuu igaga sheegay faاndalaqtu waa tegey xataa dakaltu calىa malik bni ws ilaa aan ninkaas maalig uga galay fasa'altuhu waan su-aalay faqaala maalikun indalaqtu waan tegey xataa adkhala calaa cumara xataa adkhula saan ugu gala calaa cumara cumar id ataahu xaajibuhu ayaa u yimid ninkii waardiyaha uu ahaa yarfa-u magacaa yarfa la dhahayay faqaala allaka fii cuhmaana wacabdiraxmaan wazubayr wa saciidin yasta'dinuun xadiidkii dheeraay waa aan soo marnay marka fardi lkhumuska iyo waxaan kusoo marnay tafsiirka iyo iyou lagu soo maray xadiidkan cali iyo cabaas markay isku qabsadeen qisada yacnii maalkii nebiga anaa maamulaya iyo anaa maamulaya ayb marka xadiidkaa ku celi mayna hadda nacam ayb maxalu shaahidka un ou ka rabo yaan fiirinayna ayb qaala nacam faadina lahum waa u idmay qaala fadakaluu wasalamuu way salaameen fajalasuu uma labisa yarfa'u qaliila faqaala licumar hal laka fii caliyin wacabaas qaala nacam faadina lahuma falama dakalaa salamaa wajalasaa faqaala cabaasu ya amiira almu'miniin iqdi baynii wa bayna hada faqaala rahdu cuhmaanu waasxaabahu waasxaabuhu ya amiira almu'miniin iqdi baynahumaa waarix axadahumaa min alaakhar dadkan kala saar midkood midka kale uga raaxay faqaala cumaru ita-iduu isdejiya tartiib أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ma ogtihi nebigu inuu yihi laa nuuraثu maa taraknaa صadقة nalama dhaxlo annaga haddaan nebiyaal nahay waxaan ka tagnana waa sadqo yuriidu rasuulu الlahi sal ه slm nafsahu buu ujeedaa qaala rahdu qad qaala dalika faaqbala cumar wuxuu u jeestay calىa caliyin وcabaas faqaala أnshudukumaa biالlah hal taclamaani ana rasuula الlahi sal ه slm qaala dalik sidaa nebigu inuu yidhi ma ogtihiin qaala qad qaala dalika qaala qad qaala dalika qaala cumaru fainii uxadiثukum can hada اlamri in allaha kaana qad khasa rasuulahu sal l slama fii hada almaali bishayin lam yucdihi axadan gayrahu alla rasuulkiisa maalkan qeyb ka mida isaga ayuu u khaas yeelay cid kale oo geyrkii ama uunan siinin qaala allahu wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab ilaa qowlihi qadiir laga gaaro fakanat hadihi khaalisatan lirasuuli illahi sal l slam nebigay gaar u ahayd wallaahi makhtaarahaa duunakum isagoo isaga ay gaar u ahayd isaga ma dooranin idinka ka sokay keligiis ma qaadanin haddana wala sta'hara bihaa calaykum mana idinka sadbadsanin laqad acdaakumuuhaa waa idin siiyey wabahahaa fiikum dhexdiinuuna ku faafiyey xataa baqiya minhaa hada almaal ilaa uu maalkan ka haray fakaana rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu ahaa yunfiqu calaa ahlihi ehelkiisa ayuu ka nafaqayn jiray nafaqata sanatihim sanadkooda nafaqadiisa min hada almaali maalkan inta waa marka meesha maxalu shaahid hal sano ehelkiisa waxay cuni lahaayeen ayuu meel uga dhigi jiray ishkaalaa marka imaan karo waxaa la dhihi karaa rasuulka sowma sugnaanin gurigiisa saddex bil inaan dab laga shidin waa sugnaatay haddii uu sanad uu cuni lahay meel dhigtay see gurigiisa dab looga shidi waaye culimmadu waxay yidhaahdeen markuu sanad meel dhigto hadba nin baahi qabaa imaanayo wixiiba uga soo bixina waa siinaan waa usoo bixina waa siinaya waa usoo waa dhammaanayaan marka sanadkii oo ugu talagalayba maba gaarayaan leanna nebiga dadka isagay tiigsa jireen isay soo aadi jireen annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waxaa kaluu yihi nebiga ana bimansilati lwaalidi anu waxaan idiin ahay buu yihi waalid sidiisoo kale ayb waalidna ilmihiisa waa kusoo ordayaan ayb marka nafaqadii ou sanad meel dhigtay dadkan iyo ummadiisaanu ayuu haddana ku bixi jiray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ayb xalushaahidka marka meeshaas uma yaakudu maa baqiya fayajcaluhu majcala maali illaahi ayuu meesha maalka masaalixda ayuu inta kale dhigi jiray facamila bidalika rasuulu llahi sal l slam xayaatahu saasuu nebiga noloshiisa ou yeelay anshudukum اllaha hal taclamuuna dalika qaluu nacam qaala licaliyin cabaas anshudukumaa biاllah hal taclamaani dalika qaala nacam uma tawafa allahu nabiyahu sal l slam alla nebigiisa u oofsaday faqaala abu bakrin ana waliyu rasuuli اllaahi faqabadaha abu bakrin abu bakra maalkii gacanta ku dhigay facamila fiiha bima camila bihi fiiha rasuulu اllahi sal l slam abu bakr wixii nebiga ku samey jira u ku sameeyey isagana wa antumaa xiina idin idinkuna markaas waad joogteen wa antumaa xiina idin wa aqbala calaa caliyin wacabaas ayuu u jeestay tascumaani waxaad sheegayseen ana abaa bakrin kada wakadaa inuu yahay wallaahu yaclamu annahu fiiha saadiqun baarun alle waa ogyahay abu bakar maalkaas maamulkiisu inuu mid run ku sheegay baariya inuu ahaa raashidun hanuunsan taabicun lilxaqi raacayo uma twafa allahu abaa bakrin alla abuu bakr waa oofsaday faqultu ana waliyu rasuuli اllahi sal l slam abi bakrin markaas anaa maamulkii qabtay cumar haddaan ahay markaasaan ihi aniga nebiga iyo abuu bakar weligoodii baan ahay faqabadtuhaa sanatayni laba sano ayaan maalkii gacanta ku dhigay acmalu fiiha bima camila rasuulu llahi sal slam abuu bakrin waxay nebiga iyo abuu bakar ku sameeyeen ayaan ku sameynayay uma ji'tumaanii waa ii timaadeen labadiinaan cali iyo cabaas waay wa kalimatukumaa waaxidatun idinkoo markaas hal midaysan oo yani hal ra'yi ku socdo wa amrukumaa jamiic arrinkiinuna mid uu yahay kulansan yahay ji'tanii waa ii timid tas'alunii nasiibaka min ibni akhiik cabaas buu ka wadaa waad ii timid adoo raadinayo wiilka aada adeerka u tahay nebigaa laga wadaaye maalkiisii wax aada adiga ku leedahay cabaas marka nebiga adeerkiisu ah sal l slam yani cumar marka wuxuu leeyahay wiilka aada adeerka u tahay maalkiisa adigoo raadinayo oo wixii aada ku lahayd ku raadinayo ayb wa ataa haadaa kanna waa ii yimid cali yas'alunii nasiiba imra'atihi min abiiha isagoo i weydiinaya xaaskiisa wixii ay ku lahayd aabbaheed faatimo waa xaaska ilaani faqultu in shi'tumaa dafactuhu ilaykumaa waxaan idin yidhi haddaad doontaan waa idin siinayaa laakiin calaa ana calaykumaa cahd allaahi wa miihaaqahu ballan alle iyo dhaar alle yaa dushiina ahaanayso latacmalaani fiiha bima camila bihi rasuulu llahi sal ly slam wabima camila bihi fiiha abu bakrin wabima camiltu bihi fiiha mundu wulliid mundu wulliituhaa shardi laakiin waa idiin dhiibayaa waxay nebiga ku sameeyey abubakar ku sameeyey aniga aan ku maamulay ilaa iyo maalinkan maanta baad idinkana ku maamulaysaan wa ilaa haddii sidaa aydnan yeelaynin falaa tukalimaanii fiiha ha igala hadlinina maalkan faqultumaa waxaad tiraahdeen idfachaha ilaynaa noo dhiib annagaa maamulayna fadafactuhaa ilaykumaa bidalika waa idiin dhiibay anshudukum billaah hal dafactuhaa ilayhimaa bidalika markaati allaan waxaan markhaati idinkaga dhigay ayb anshudukum billaahi hal dafactuhaa ma u dhiibay ilayhimaa iyaga bidaalika sidaa ma ugu dhiibay faqaala rahdu dadkii meesha fadhiyay waxay dhaheen nacam haa waa u dhiibtay qaala faaqbala calaa caliyin wa cabaasin ayuu u jeestay faqaala anshudukumaa billaah hal dafactuhaa ilaykumaa bidaalika war saas ma idinkugu dhiibay aniga qaalaa nacam haabay dhaheen waa noo dhiibtay qaala afataltamisaani minii qada'an hayra dalika war xugun aan kaas ahayn miyaa iga raadinaysaanuu yidhi aniga marka fawaladii biidnihi taquumu asamaau waalardu allaha amarkiisu ay samada iyo dhulka uu ku taagan yahay ayaan ku dhaartaye laa aqdii fiiha qada'an hayra dalika kaas waxaan ahayn muxku xukumayo xataa taquuma saacatu ilaa saacadda ka dhacdo fain cajaztumaa canhaa haddaad hay weyseyn maalkii fadfacaaha iska soo dhiiba fa ana akfiikumaa haa anaa maalkan idinka kaafinaye iska keena haddaad hay weyseynu yidhi marka warkiisu marka cumar aada u cadyaha laalaab ma leh laalaab la-aantana waxaa keenayo xaqa iyo daacadnimada qofku hadduu saadiq ou yahay daacad ou yahay laalaab ma leh haddii marka khayaano iyo wax kale ay ku jirtana waa laalaabkiisa iska badanayo xadiidkan marka meelo badanoo nagu soo maray maxalushaahidkana meeshaas u ahaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawleyni kaamileyn naagaha wax dhalay yurdicna ha nuujiyeen yani way nuujinayaan ya ayb ilaa qowlihi basiir laga gaaro wa qaala waxamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahraa yacni ilmaha inta uurka lagu wado naaska inta laga goynaayo soddon bilood ayb laba sanana waa nuujintii aqalu lxamli meeqa waa lix bilood uurka lix bilooda ugu yar lix bilood waxaa u geysaa labaatan iyo afar bilood oo labadii sano nuugmada ah soddon soddon bilood saasay ku tahay marka wa qaala waxa uu yidhi wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa yani haddaad cuslaysataan midda kalaa nuujinayso liyunfiq duu sacati min sacatih wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah ha bixiyo midkii xooga xoolo leh min sacatihi waa sacnimadiisa ha ka bixiyo waman qudira calayhi qofkii lagu ciriiriyey risqi risquhu risqigiisa la ciriiriyeyna wixii alla siiye ha dhiibo ilaa qowlihi bacda cusrin yusraa marka aayadda koowaad waxay tusaysaa naagta nuujinayso in la biilaa inay waajib tahay ayb naagtii waa isfurteen ilmay kuu haysaa ilmihii bay nuujinaysaa waa inaad wax ku siiso ujro ayb min ajli irdaacihaa alwalada ama aad qabtid midaa qabto ha ahaato ama mid aadan qabinoo aada furtay ha ahaato waa inaad ku siiso nuujintaas wax aayadda labaadna alshaaraةu ilىa qadri اlmuddati alatii yajibu dalika intaa in la eg ayay waajib tahay markaas laba sano haddii marka laba sano ka yar in laga gooyo naaska lagu heshiiyana dhib male waa la yeeli karaa ayb aayadda laftirkeedaaba tilmaamaysa ayb wa fi اthaalihati aayadda saddexaadna wain tacaasartumta u aayaddaas waaye alishaaratu ilaa miqdaari liyunfiq duu sacatin waay waxay ishaaraysaa ilaa miqdaari اlinfaaq inta la dhiibayo nafaqada iyadana waxaa lagu xiray ninkii waxhaystana ha waasiciyo ninkaan waxhaysanina intii u bixi kara ha bixiyo ayb waqaala yuunus can الzuhriyi naha llaahu alla wuxuu reebay an tudaara waalidatun naag wax dhashay inay dhib ay dhibto ninkii ninkii wax ka dhalay ay dhibto biwaladiha ilmaheeda ay ku dhibto sababtiisa marka laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi ninkii wax dhalayna oo loo dhalay lama rabo inuu ilmihiisa wax ku dhibo naagta ugu naagtii dhashayna inay ninkeeda dhibto oo weladkii ay ku dhibto oo ku nuujin maayo iyo waxaas inay dhahdo lama rabo labadooda kanna inuu ku dhibo wax siinta ma la ogola waxba uu ciriiri geliyo uuna waxba siinin naagtaanna inay tiraahdo aniga lacag ka badanaan rabaa haddaan kuu nuujinayo ilmaha keen intaas inay dhibta lama rabo marka wadalika an taquula alwaalidatu midii wax dhashay waaba inay tiraahdo lastu murdicatahu war cunugan wado ani kuu nuujin maaye sidaas inay dha waa dhibtan waa dhibtamaysaan ma la rabo wa hiya iyaduna amhalu lahu ay u fiican tahay cunuga hidaa'an xagga cabidda iyoiyo yacni nafaqada oo cunugii iyaduu yeelaa dhashay hooyadiis waa iyadaasuu rabaa iyadiina waxay leedahay ma ma kuu nuujinayo aniga waa laysfuro ilaan ayb wa ashfaqu calayhi iyadaa u dhimrin badan weliba cunuga maadaama cunugii ay dhashay uu yahay wa arfaqu bihi min gayriha keyrkeedna waa yacnii iyadaa uga dhimrin badan falaysa lahaa ma laha an ta'baa inay diido bacda an yucdiyahaa min nafsihi ninkii ilmaha dhalay marka uu nafsadiisa ka siinayo maa jacala allahu calayhi wuxuu dushiisa alla uu yeelay wixii la yeelay waa maxay bil isaga waa ogolyahay inuu wax bixiyo iyada inay diiddo maaha walaysa lilmawluudi lahu kan loo dhalayna ma laha an yudaara biwaladihi cunugiisaas inuu ku dhibtamo waalidatahu abartii dhashay inuu dhibo ma la rabo fayamnacahaa uu ka joojiyo uu diido an turdicahu inay nuujiso diraaran lahaa dhib ou la dhibtamaayo ilaa gayriha oo ninka markaana ninkaa dhibka wado waxaule cunugii isii anaa naag nuujiso u geysanayeen ma la ogola iyadana ayb maxaa yeeley iyada yacni iyadaa ilmaha u roon naagti dhashaa cunuga u fiican ayb falaa junaaxa calayhimaa korkooda wax dembiya ma aha an yastardicaa can diibi nafsi اlwaalidi wاlwaalidati in naag kale nuujin loo raadsado dhib ma leh laakiin waa goorma hadday raalli isaga yihiin naagtiina raalli waayo inay naag kale nuujiso cunugan isna raalli buu ku yahay markaas haa walaa mawluudun lahu biwaladihi wacala alwaariثi midlu dalika fain araadaa fisaala can taraadin minhumaa wa tashaawurin haddii naaska laga goynayana waxaa la rabaa inay raalli iskugu yihiin isla tashtaan taladaas cunugaana ka dhexeeya leh sharciga marka cadaaladiisa arag can diibi nafsi اlwaalidi wاlwaalidati fain araadaa fisaala can taraadin minhuma watashaawurin falaa junaaxa calayhima bacda an yakuuna dalika kaagaa markuu ahaado kadib can taraadin raalli ahaansho xaggeeda minhumaa labadooda ka ahaanayso iyo watashaawurin isla tashad fisaaluhu fitaamuhu waa ka go-eysa ayb tanuu marka keenay waan tarjamada iyo marka aahaartan waa iscadaynayaan ayb naagta marka la furo iyadaa ku owleysan ilmaheeda inay nuujiso ayb aabbuhu inuu helaayo maahane man yurdicu lahu biduuni maa sa'alad waa laysfuray naagtii waxay leedahay cunugan waa kuu nuujina laakiin intaasaan kaa rabaa bishii intaasa isiina mid kaleo wuxuu arkay ka yar ku nuujinayso aabbaha waa ka tegi karaa marka naagtaas waa qaadan karaa kale iyada inay wax dhibta lama rabo ayb baabu nafaqati اlmarأati idaa qaaba canha zawjuha wa nafaqati اlwalad naagta nafaqadeedii ayuu u baabaya caddaynteeda idaa qaaba canhaa zawjuhaa ninkeeda hadduu maqnaado wa nafaqati اlwalad iyo ilmaha nafaqadooda naagta haddii ninkeedu ka maqan yahay biilka ay leedahay iyo ilmaha qaala xadaثna bnu muqaatili qaala akbaranaa cabdالlaahi qaala akbaranaa yunus can ibni shihaab qaala akbaranii curwaةu ana caaishaةa radia allahu canha qaalat jaaءat hindun ayaa timid bintu cutbata faqaalat ya rasuula اllah ina abaa sufyaana rajulu misiikun abuu sufyaan waa nin lacagta aada u haayo cilin badan oo yacni wax cish lacagta cish cishasho badan riwaayadka qaarna shaxiix waa bakiilay leedahay boqoligana marka waxay ka wadaa reerkiisa wax ma siiyo dadka kale lak wax waa siiyaan ayb fahal calaya xarajun wax dembiga korkeyga ma yahay an ucima inaan quudiyo min aladii lahu waxa uu leeyahay xaggiisa aan ka quudiyo ciyaalanaa ilmahan ilmahan aan dhalnay inaan maalkiisa wax uga qaado siday tahay qaala laa buu yidhi maya ilaa bilmacruuf qaala laa may buu yidhi ilaa bilmacruufi macruuf inaad uga qaadanaysa ma ahani ayb meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa riwaayadka qaarna amar ka qaado khudii min maalihi maalkiisa ka qaado wax kugu filan dhinacaas marka laga fiiriyay qisadu waxay u muuqanaysaa xugun oo nebiga in naagtani ay usoo dacwootay hinda bintu hinda oo nebigu sal ll ly slam marka uu abu sufyaan xukumay haddii sidaa la yidhaahdana waxaa imaanaysa marka de qof maqan see loo xukuma qofka in la dhegeysto soo ma ahayn isaga laftirkiisa qofkiioo maqan naagtii baa war sheegtay xugun maa lagu dhisaa markamarka bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen qisadan xugun maahane waa fatwo masaa-il badan ayaa ku dhismaysa marka fuqahadu isku khilaafsantaha waxaa laga qaadanayaa qofkii qof xaq ku leh xaqiisii kas aan ka heli karin hadduu maalkiisii arka ka waran qofkaas ma qaado karaa maalan ujurow ka rabaa wuxuu ku leeshiiyey boqol dollar bishi ma siinayo laakiin lacagti wad un shaqadii unbuu wadaa boqolkii lama siinayo maalkiisiibuu meel ku arkay boqol dollar ma ka qaado karaa marka maalkaas ila waa ku leeyahay ninkaani mas'alatu dafaraa la yidhaha masaladaas haddii la yidhaahdo qis idin ma u baahan tahay marka qaali inuu soo idmo mas uma baahno waxay ku xiran tahay xadiidkan fadwo ma ahaa mase xugun haddii la yidhaha xugun buu ahaa qaali inuu soo idmo waay fatwo sharciga waay haddii la yidhaahdana qaali uma baahna waa iska qaado karaa wixiisi soo ma fahmaysa taasaa marka ku jirta bukhaari marka saniicuhu kitaabuulaxkaam waa ku keenay meelo kale waa ku keenay ayb fadwo inay tahayna mararka qaar waxaa tusaayo fahal calaya xarajun ayaa hadda annaga noo taal wax dembiya korkeyga ma yahay waa fadwo soo maaha ayb amarka marka la fiiriyana khudii min maalihi ka qaada maalkiisa xugunaa meesha ayaa laga urinaa marka hadal badan baa ku jira qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa cabdurazaaq can macmarin can amaamin qaala samictu abaa hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal idaa anfaqat ilmar'atu naagtu hadday bixiso min kasbi zawjihaa ninkeeda kasabkiisa can gayri amrihi amarkiisa la-aantii falahu nisfu ajrihi waa soo marnay xadiidka baabu camali lmar'ati fii beyti zawjiha ay ka shaqayso ayb naagta guriga ninkeeda inay ka shaqayso waajib meeh qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can shucbata qaala xadaanii اlxakamu can ibni abi layla qaala xadaanaa caliyu ana faatimata aatat الnabiya sal l slama nabigay u timid tashkuu ilayhi isagoo iyadoo ka uga cabanayso maa talqaa waxay kala kulmayso fii yadihaa gacanteeda oo min araxaashiidka ah wabalagahaa waxaa soo gaaray annahu jaa-ahu raqiiqun addoomo in nebiga ay u yimaadeen falam tusaadifhu nebiga guriga kuma aynan haleelin fadakarad dalika licaa-ishata ayay u sheegtay falamaa jaa-a markuu yimid akhbarathu caa-ishatu caa-isho fariintii bay nebiga gaarsiisay qaala fajaa-anaa waa noo yimid waqad akadnaa madaajicanaa annagoo jiifannay fadahabnaa naquumu waxaan doonnay marka inaan istaagno kacno faqaala calaa makaanikumaa meeshiina iska jooga fa jaa-a waa yimid faqacada beynii wa beynahaa wuxuu fariistay marka beynii wa beynahaa aniga iyo faatimo dhexdeenna u fariistay xataa wajadtu ilaa aan ka dareemay barda qadamihi lugihiisa qabowgooda calaa baطnii calooshayda aan ka dareemay faqaala alaa adulukumaa calaa khayri mima sa'altumaa waxa aada weydiisateen oo khaadimka ah wax ka khayr badan ma idiin sheegaa idaa akhadtumaa madaajicakumaa hadaad jiifkiina qaadataan aw aweytumaa ilaa firaashikumaa aada gashaan gogashiina fasabixaa ثaلaaثa وaثaلaaثiina waxmadaa ثaلaaثa وaثaلaaثiina wakabira arbaca وaثaلaaثiin fahuwa khayru lakumaa min khaadimin waa idinkaga khayr badan yahay khaadim ayb oo karti iyaad u yeelanaysaan meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa faatima waxay ka cadaaday marka shiidka ay shiideyso waxyaabaha ay shiideyso badarka ay tumayso dhibka ay kala kulmayso haddii naagtu shaqadaas aynan waajib ku ahayn nebigu wuxuu dhehi lahaa war iska dhaaf waxbaa maxaa kuu geeyey adiga cali isaga ha qabta shaqadaas marka nebigu ma dhihin sal ll ly slam wax shaqada u fududeeyo u sheegay marka ayb baabu khaadimi اlmar'ati naagta khaadimkeeda shaqaale inay yeelato naagta ayb qال xdثnا الحمyدي qال xdثnا سفyان qال xdثnا عbayd اللh بن أbي يزيد أنه smca مجاهdا qال smعت cبدالرحمن بن أbي ليلى يحdث عن علي بن أbي طالب أن فاطمة أتت النبي sلى اه عل سلم تsأlه khاadimا iyadoo su-aalanayso marka naagtu khaadim waa yeelo kartaa nebigu ma dhihin ma banaana faqاl alaa أخbiruki ma huwa khayr laki wax kaaga fiican makuu sheegaa minhu khaadim تsبحiin الlaha cinda manaamiki markaad huruda agteeda waa tasbixsanaysaa ثaلaaثa وaثaلaaثiin وتxmadiina الlaha ثaلaaثa وaثaلaaثiin وatukabiriina الlaha arبca وaثaلaaثiin ثuma qaala سufyaan إxdaahuna arبc وaثaلaaثuun midood waa soddon iyo afar famaa taraktuhaa bacdu kama tegin qiila walaa leylata sifiin habeenkii sifiin eed nimanka ishayseen mucaawiye iyo aada ishayseen habeenkaas ood mashquulka badnayd xataa ma ka tegin miya qaala walaa leylata sifiin xataa habeenkaas ma iloobin kama tegin dabari marka wuxuu leeyahay yu-qadu minhu waxaa laga qaadanaya xadiidka ana kula man kaanat biha daaqat min annisaai calaa khidmati beytiha fii khabzin aw daxnin aw gayri dalika ana dalika laa yalzamu الzowj ida kaana macruufa ana milaha yali dalika binafsihi naagta inay adii waxay awoodaba shaqo ay awooddo hadday qabanayso inay qabato oo ninka aan lagu lahayn ayb haddii isaga uu qaadim u sameeyana waa yeeli karaa khaadimkaas hadhow marka shaafici iyo waxay leeyihiin naagta iyo khaadimka masruufkiisa isagaa laga rabaa khaadimkiina marka waa inuu masruuf iyo wax siiyo ayb hadday tahay naagta hoosoo kale naag loo khidmeeyo hadday tahay baabu khidmati الrajuli fii ahlihi ninka gurigiisa dhexdiisa inuu ka shaqaysto shaqooyinka guriga inuu ninka qaban karo yacni inuu isaga la baashiro oo naagta unanba uba dirsaninba qaala xadaثna mxamed bnu carcarata qaala xadaثna shucbaة can اlxakm bni cutayba عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت نبga guriga dhexdiisa مxوu ku samey jiray ayaa la weydiiyey qاaلت waxay tihi كاana يkun wuxuu ahaan jiray فيi مهنةi أهلihi ehelkiisa shaqadooda ayuu ahaan jiray مهnةi iyo مihnati صح waay labada dabdiba bilkasri wa bilfatxi waa laba dabdi oo saxiix ah faidaa samica aladaana aadaanka hadduu maqlana kharaja salaaduu aadi jira marka gurigiisa isagaa ka shaqaysan jira oo haddii marka salaada la adimana waa u kici jiray tawaabuca nebiga arag ayib ibnu tiin shuraaxda ka mida wuxuu leeyahay dubida fi lummahaati bikasri اlmiim saasaa umahaadka lagu dabdiyey wadabadahu اlharawiyu biاlfatxi ayb waxaka اlأshariyu can shamir can mashaayikihi ana kasrahaa khaطأun laakiin labadaba waa soo aroortay ayb baabuna hada kani baabun baab weeyaan idaa lam yunfiq الrajulu ninka haddii uunan bixinin uunan nafaqo bixinin falilmarأati naagta waxay leedahay an ta'khuda inay ka qaadato bigayri cilmihi isagoon ogeyn maa yakfiihaa wax ku filan wa waladaha iyada iyo caruurteeda bilmacruufi ugu filan qala xadaanii mxamed bn اlmuhanى qala xadaanaa yaxya can hishaami qala akhbaranii abi can caaishaةa ana hindan binta cutbata qaalat ya rasuula الlah ina abaa sufyaana rajulu shaxiix walaysa yucطinii ma yakfiinii wawaladii ila ma akhadtu minhu waxaan ka qaata maahane huwa laa yaclamu isagoon ogeyn faqaala khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf adiga ilmahaaga waxaa idinku filan si macruufa uga qaado aan soo marna xadiidkan macnihiisa fawaa'id badan oo ku jirtana halkaanuu ku sheegay sharaxa ka akriya ayb masaladii dafarkana meeshaanu ku baxdiyey ibnu xajar ayb baabu xifdi اlmarأati zawjaha fi dati yadihi wالnafaqa baabu bayaani xifdi اlmarأati naagtii inay ilaaliso zawjahaa ninkeeda fii daati yadihi yacni maalkiisa gacantiisa waxa ku jiro ee maalka ah inay ninka u ilaaliso wanafaqati iyo nafaqadii inay ilaaliso xadiidkii hadda soo tegay waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii nafaqada laysku qabsado waa isiiyey iyo imas waa siiyey iyo ima siinin fal falqowlu qowlu lmar'ati warka la qabanaa naagta warkeeda w iyada warkeeda asala ayb ayb qaala xadaثna cali bn cabdillaahi qaala xadaثna sufyaan qaala xadaثna bnu طaawuus can abihi wa abu zinaad can اlأcraj can abi hurayra ayb ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh walihi waslama abu zinaadka marka ibni طaawuusuu ku cadfan yahay can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slm qaal khayru nisaءi rakibna اlbila naaga geel raaca kuwa ugu khayr badan nisaau quraysh yani carab naagahooda wa qaala alaaakharu saalixu nisaai quraysh quraysh naagahooda kuwa ugu suuban waaye kuwooda wanaagsan axnaahu calaa waladin fii sigarihi axnaahu kuwa yacni xanaaneyn badan oo ka nixid badan calaa waladin ilmo fii sigarihi yaraantooda wa arcaahu kuwa ilaalin badan waay calaa zawjin nin fii daati yadihi waxa gacantiisa ku jiree maal ah isagoo gacan yar ayay haddana maalkiisa ilaalin og yihiin waa soo marnay xadiidkan wayudkaru can mucaawiyata wbni cabaas can اnabiyi sal l slam marka naagtii waa lagu ammaanay inay ninka maalkiisa xifdiso ay ilaaliso ayb fasaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgaybi bima xafida allah baabu kiswati اlmarأati bilmacruuf naagta marshinteeda si la yaqaano loo marshiyo yacni in loo arad bixiyo aradbax ninkay ku leedahay marka ayb qaala xadaثna xajaaj bnu minhaal qaala xadaثna shucbaة qaala akbaranii cabdاlmalik bnu maysara qaala samictu zayd bna wahbi can caliyi radia اllahu canhu qaal aataa ilaya الnabiyu sal l slam nabiga wuxuu iila yimid ou isiiyey xullatan siyaraaa laba maro oo isku joog ah meeshaa loo nisbeeyey siyaraa falabistuhaa waan labistay fara-aytu algadaba fii wajhi nebiga cara ayaan wejigiisa ka dareemay yani dhar mucasfara ama dhar xariir waxaas inay ahayd fashaqaqtuhaa waan jeexjeexay bayna nisaa'i naagahaygan u qeybiyey aan u jeexjeexay hooyadiis iyo walaashiis iyo xaaskiisuu siiyey wajhulmudaabaqati waxay tahay ana aladii xasala lisawjatihi faatima min alxullati qidcatun faradiyat biha iqtisaadan bixasabi alxaali laa israafan waxaa laga qaadanaa maadaama qeyb ay ka soo gaartay faatima cali oo zawjkeedii abaa siiyey marada qeybaa ka soo gaartay waa qeyb yar marka waana ku qanacday waa macruuf bilmacruufidaas uu daliil u yahay ayb baabu cawni اlmarأati zawjaha fii waladihi naagta kaalmadeeda caddaynteediibu u baabyahay ninkeeda ay kaalmayso fii waladihi ay ku kaalmayso ayb qala xadaثna msddu qala xadaثna xamaad bnu zayd can camri can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canهuma qaal halaka abii aabbahay baa dhintay wataraka sabca banaatin toddoba gabdhooduu ka tegey ow tisca banaatin ama sagaal fatasawajtu imra'ata hayiban naag garoob abaan guursaday faqaala lii rasuulu اlahi sal ly slam tasawajta yaa jaabiru jaabiru ma guursatay faqultu nacam ayaan idhi faqaala bikran am hayiban qultu bal hayiban garoob qaala fahal laa jaariyatan maxaad u guursan weysa gabar tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka kula qosasho qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi ina cabdallaahi halaka aabbahay cabdullaahi waa waa dhintay wa taraka banaatin gabdhuu ka tegey wa inii karihtu waxaan nacday waxaan nacay an ajii'ahuna bimidlihina iyagoo kale inaan u keeno fatasawajtu imra'atan naag ayaan guursaday taquumu calayhina u istaagayso wa tuslixuhunna hagaajinayso faqaala baaraka allahu laka ow qaala khayran marka jaabir naaguu guursaday wuxuuna u guursaday inay u dhaqaaleyso walaalihiis haddii marka walaalihii inay u dhaqaaleyso ay loo guursaday ilmaha inay u dhaqaaleysana min baabi owlaa wey marka ila walaalihii ilmihii ilmaha dhow sooma ninku hadduu ilmo hore usoo dhalay naagtii uga dhimatay ama naag uu kusoo furay ilmihii inuu naagta dambe ay u hayso ay u ilaaliso wax fiican ayb baabu nafaqati اlmucsiri calaa ahlihi ninka mucsirkaa nafaqadiisa caddaynteedaba u baab yahay calaa ahlihi ehelkiisa yacni ou quudiyo qala xadaثna axmed bnu yunus qala xadaثna ibrahim bnu sacdi qala xadaثna bnu shihaab can xumayd bni cabdالraxman can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ata nabiya sal l slm rajulu nabiga nin baa u yimid faqaala halagtu waa halaagsamay qaala walima qaala waqactu calىa ahli fii ramadaan ehelkaygan ramadaan u tegey maalin ah qaala faactiq raqabatan qaala laysa cindii qaala fasum shahrayni mutataabicayni qaala laa astaiicu qaala faadcim sitiina miskiina qaala laa ajidu fautiya nabiyu sal l slam bicaraqin fiihi tamrun dembiil timir ku jirtaa loo keenay faqaala ayna saa'ilu qaala haanadaa waa ikan qaala tasadaq bihaadaa kan sadaqayso qaala calaa axwaja mina yaa rasuula allah dad annaga naga dhibaato badan oo naga baahi badan maan ku sadaqaystaa fawladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartee maa bayna laabatayha ahlu beytin axwaju minaa madiino labadeeda dhinac ma jiro qoys annaga nooga baahi badan fadaxika nabiyu sal l slama xataa badad anyaabuhu nebiga waa qoslay ilaa miciiisa ay muuqdeen qaala fa antum idan idinka waayihi iska quuta tarjamadii xadiidku say isu mudaabaqeynaya waxay tahay nebiga dembiishaa timirta ninkii inay kafaaro uga gudantay uma shee ma dhihin kafaaradii iskaga gud ma dhihine orado ehelkaagii ku nafaqayso markaa ninka mucsirkaa wuxuu soo helo ehelkiis waa inuu siiya marka baabun wacala alwaariثi milu dalik waaridka wahal cala اlmar'ati minhu shay-un wacala alwaariثi midka dhexlaaya ilmaha yaryar cunuga yarka ee u baahan in la nuujiyo wax loo qabto ninka dhexlaayo korkiisa waxaa ah milu daalika kaagaas oo kale ee waaridka marka hooyadiis ma soo gelay marka cunug baa maalan aabihiis ka dhintay yaa laga rabaa marka cunugaa inuu xanaaneeyo ay waajib ku noqoneen dadka ay cunugan dhexlaayo ee dadka cunugan dhexlayo hooyadii baa ku jirto awowgii baa ku jiro adeer baa ku jiro kuwee waayo masaladaas marka naagta ilmaheeda loogaga dhintay inay nafaqaysaa waajib may ku tahay mase waajib uma aha masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo وضرb الlه mثلا رajulayni أxaduهmaa abkm aayaddan marka maxaa keenay meesha وضرb الlه mثلا رajulayni أxaduهmaa abkamu laa yqdir عalىa شhayءi wahuwa kall عalىa mawlaahu yo ka rabaa naagtu korsaar waayo mar walba naagta iyada mar walba waa korsaaroo awalna markii ninkeedii uu noolaay ninkaasay miskiin u ahaydoo wax sii jiray mar hadday kallun qof caajiza oo qof kor saaran ay tahay waa inaan iyada waxba laga rabin marka cunugan marka aabihii dhintay awowgii hadduu joogo awowgii waajib ku tahay cunugan marka inuu maamulo nafaqo u keeno waxay waajib ku noqonaysaa dadka dhaxlayo casabadiisa ee hooyada waajib ku noqon maayo ayb lanna hooyada iyadaaba kale iyadaa caajiza wax rabtaba ayb hadday wax siisana min baabi alixsaanay u siineen ee ilmaha waxaa laga rabaa inay soo biishaan dadkooda dadka markaas casabada casaba ahaan ugu dhow qaala xadaanaa marka aayaddan suuratu naxli macnahaas uu keensaday bukhaari qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala akhbaranaa hishaamu can abihi can zaynaba binti abi salma can umi salmata qultu yaa rasuula allah hal lii min ajrin ajri ma leeyahay fii bani abi fii bani abi salma ilma abi salma waa ninkeedii ka dhintay an unfiqa calayhim inaan nafaqeeyo walastu bitaarikatihim midka tegaysana maba ahiba kor iyo hoos oo ilmihii waa dhalay haakadaa wahaakadaa sidan iyo sidan mid uga tegaysa ma ahi yacni waxbaan siinayaa inamaa hum baniya waa ilmahayga qaala nacam haa buu yidhi laki ajru maa anfaqti calayhim wixii aada ku nafaqaysood ku biishay ajrigeedii baad leedahay nabiga nacam ayuu yihi laki ajru maa anfaqti waa waajibay kugu tahay ma dhihin waxaa laga qaadanaya marka hooyadu inayna waajib ku ahayn qaala xadaanaa mxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can hishaam bni curwata can abihi can caaisha radia allahu canha qaalat hindun ya rasuula allah ina abaa sufyaana rajulu shaxiix fahal calaya junaaxu an aakhuda min maalihi maa yakfiinii wabaniya qaala khudii bilmacruuf macruuf ka qaado ayb tanna marka waxaa laga qaadanayaa dee iyada marka wixii ay marka wax waajiba iyada inuunan saarnayn oo lama dhihin hadduuna isagu bixinaynin adaa lagaa rabaa iyo lama dhihin ayb hooyooyinka marka ilmaha inay nafaqeeyaan waajib kuma fii xayaati alaabaa aabbayaalku hadday nool yihiin ilmihii abuu sufyaan dhalay uu nool yahay iyada waxaaga sii lama dhihin wixiisa qaadaa la yidhi ee ku nafaqey ayb marka iyada waxba lagama rabo baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama man taraka kallan ow dayaacan fa ilaya qof caajisa qofkii ka tago ow dayaacan ilmo yicis ah fa ilaya ilmo iska dayacan oo yicis ah failaya aniga xaggeyga tarjamadan waxaa laga qaadanayaa ilmo yaryar agoona haddii laga tago wax nafaqeeya aynan jirin baytulmaalka dowladda waxaa la rabaa ilmahaas inay masruufto oo ay masruufkooda iyo waajibaadkooda la wareegto qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leytu can cuqayli can ibni shihaab can abi salmta can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama kaana yu'ta birajuli waxaa loola imaanayay ninka almutawafaa calayhi deyn la oofsaday oo korkiisu deyn ay tahay fayas'alu waa su-aalaya hal taraka lideynihi fadlan deyntiisu dheeraad ma uga tegay maal fain xuditha haddii loo sheego annahu taraka wafaa-an inuu ka tegay wax lagu guda deyntaas sallaa waa ku tukanaya wailaa haddii kalena qaala lilmuslimiina salluu calaa saaxibikum muslimiintiiba wuxuu ku dhahayay ku tukada ninkan falamaa fataxa allaahu calayhi lfutuux alla marku u furay futuuxaadka iyo guulaha uu siiyey qaala wuxuu yidhi ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim anaa mu'miniinta nafahooda uga dhow faman tuwufiya qofkii la oofsaday min almu'miniina xaal uu ka mid yahay fataraka deynan ka tegey facalaya deyntaa korkeyga waay qadaa'uhu facalaya dushayda waxaa qadaa'uhu gudideeda waman taraka maalan maal qofkii ka tagayna faliwarahatihi dadkiisa iska leh dhibkiisa anaa qaadaaya dheeftiisa dadkiisa ha qaataan ayb marka in baytulmaalka nafaqaadka marka waxuu usoo geliyey qofkii wax nafaqeeya la waayo bangiga waa in laga masruufo muslimiinta baabu lmaraadici min almawaaliyaati wagayrihina ayb nuujinta laga nuujiyo kuwa yacni la nuujiyaa oo min almawaaliyaati dadka addoonnimada soo marayee la xoreeyey ama addoommada in wax laga nuugsado oo ilmihii ay nuujiyaan iyo wagayrihina kayrkood qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqaylin can ibni shihaab qaala akhbaranii curwatu ana zaynaba binta abi salamata akhbarathu ana uma xabiibata zawji nabiy sal l slam qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow inkix ukhtii walaashay guurso binta abi sufyaan qaala watuxibiina daliki ma jeceshahay qaalat qultu nacam haa lastu laka bimukhliyatin mar walba aniga mid khaali kuu a maahi wa axabu man shaarakanii qof wax ila wadaaga ka loogu jacayl badan yahay fi lkhayri khayr ou ila wadaago ukhtii walaashay waay faqaala ina daliki laa yaxilu lii iima xalaal aha kaas faqultu yaa rasuul oo ada adiga haddaan ku qaba iyada xalaal iima ah walaasha ah faqultu yaa rasuula allah fawallaahi baan ku dhaartee inaa nataxadadu waxaan ku sheekaysanaynaa annaka turiidu inaad rabto an tankixa inaad guursato durata binta abi salama abuu salama gabaroo dhalo dura layraa inaad guursato faqaala binta ummi salama ummi salama gabadheedaa faqultu nacam haa qaala fawallaahi baan ku dhaartee low lam takun rabiibatii xaaskayga gabaray dhashay oo rabiibo ii ah haddaysan ahaa lahayn xataa fii xajrii oo aniga tarbiyadeyda ku jirta haddaynan ahaa lahayn maa xallat lii iima xalaal noqoteen innahaa bintu akii min aradaaca walaalkay nuugmada walaal iigu ah gabadhiisa waaye ardacatnii waxaa aniga i nuujisay iyo wa abaa salamata iyo abuu salama oo aabbaheed ah huwaybatu huwaybaa na nuujisay huwayba maxay ahayd marka abulahab ayaa iska lahaa marka nebigii hadduu ka nuugay naag addoon ahayd hadduu isaga ka nuugay dee nebigana nin ka fiican ma jiro carabtaa marka addoommada in wax laga nuujiyey ee shaki ka qabi jireen de najaabe iyo khayr iyo karti nebiga cid ku dhan male isagana iyagaasu kasoo nuugay ayb falaa tacridna calaya ha iisoo bandhigina banaatikuna gabdhihiina walaa akhawaatikuna waqaala shucaybun can الzuhriyi qaala curwatu huwaybatu actaqahaa abulahbin huwayba waxaa xoreeyey abulahab wabiاllahi towfiiq wslى اllah wslm calى nabiyina mxamed